munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee dib loo doortay iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane eliyaas ismaan lugwatoor waxaa goobjoog ka ahaa madax badan oo soomaaliyeed oo uu hormuud u ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya hogaamiyaha maamulka khaatumo safiiro ka socda beesha caalamka iyo madax ka socota wadamada dariska la ah soomaaliya khudbadihii kala gedisanaa ee ay mas-uuliyiintu ka jeediyeen munaasabadda caleemasaarka waxaa muuqatay inay ka midaysnaayeen arinta midnimada iyo badda soomaaliya wax kabeddelka dastuurka dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo intooda badan ay ku tilmaameen mid aan loo dhammayn loona baahnayn xilligan doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynihii hore ee puntland isla markaasna ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa ku baaqay adkeynta midnimada puntland iyo tan guud ee soomaaliya waa midnimada puntland midna waxaa weeye midnimada soomaaliya doorasha laga soo baxay doorashooyinku waa iska dabadan yihiin waxaan ugu horreya madaxna kula dardaalamaya waxaa weeye iyo wadajirkooda mid labaad waxaa weeye midnimada soomaaliya soomaaliya marxaladeeda maanta aad garanaysaan iyo waxyaabihii masalan arrimihii laga hadlayay ee xeebaha dalka ee la qaatay kamid ahayd in aan u baahannahay inaan ku wajahno midnimo soomaaliyeed marka puntland inay hoy u noqoto saldhig u noqoto wax kasta oo isu keenaya soomaalinimada lagana fogaado wax kasta oo kala dhantaalaya midnimada iyo wadajirka soomaaliya soomaaliya maanta kalagoos bay joogtaa maxadan cabdiraxmaan farax uu ka hadlayay shaqooyinka adkaa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qabanayay ay kamid tahay la dagaalanka shabaabka iyo waxyaabihii badan kale oo dee yani qaabaya ama baritaanaya horumarka iyo midnimada soomaaliya marka in dowladda centerka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ku wajahaan xaaladda maanta la maraya midnimo taas ayayna kamid tahay puntland kuwa la raba inay noqdaan kuwa ugu firfircoon maadaama ay ugu horreysay aynu ballaaran tahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo khudbad kooban ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka ayaa ku baaqay gogol nabadeed in ay puntland soomaaliya u dhigayso sidoo kale waxa uu ballan qaaday inuu ka shaqayn doono difaaca dalka bad iyo beriba waxaan rajaynayaa hadalkayga inaan kusoo ururiyo mahadnaq iyo cudurdaar wixii laga hadlay baa ku filan bay ila tahay soomaali inay wada hadasho waxaan rabaa inaan anigoo madaxweynihi ahaa aan ballan qaadno inaan ka shaqayno waxaan rabaa halmaan hadal kuma jira saaxiibadaydii aan tartannay ee meesha jooga si gaaraan u salaamaya oo aanan ka xumahay inaanan horey u sheegin hadalka runtii si gaaraan ugu mahadnaqayaa waxaan rabaa hadalkaan isla habadin waxaan rabaa inaan halka ka muujiyo inaan ballan qaado inaan midnimada iyadoo jirka puntland aan ka shaqeeyo waxaan kaloo rabaa inaan ballan qaado inaan midnimada iyo wadajirka soomaaliya ka shaqeyno waxaan rabnaa inaan puntland haddaan nahay gogol soomaaliyeed aan dhigno waxaa lagu kala tabanaya halka ma raba inaan ka sheego laakiin gogol baa noo fidsan madaxweynuhu uu hogaaminayo in la wada hadlo dalka maslaxadiisa laga shaqeeyo midnimadiisa laga shaqeeyo dhulkiisa iyo baddiisa la difaaco maslaxadda guud laga wada shaqeeyo dowladaha dariska iyo caalamkana siduu hore uu sheegay soomaali heshiis oo dowladda adduunkana la heshiisa marka heshiiskaasna aan baadi goobno way noo furan tahay gogosha waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa inta badan khudbaddii uu ka jeediyey munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa waxa ay ku saabsanayd muranka ku saabsan arrinta badda soomaaliya ee ka dhex aloosan dowladaha soomaaliya iyo etoobiya east africa community aan aan ku biirnaan ka mid nahay south sudan iyo uganda iyo burundi iyo ruwanda waa dalka east africa community bad ma laha kenya iyo tanzania ku kala xiran yihiin mid dhul ku sheeganaya kenya iyo mid dhul ku sheeganaya tanzania miyaa weli aragteen waddanka yar ee ruwanda development sooma sameeyo dalalka tilmaaman sidaas daraaddeed waxaan rabnaa walaalaha marka inaan xasuusino cilaaqaad ma leh horumarka dhaqaale iyo xeeb inaad ku taalid cilaaqaad ma leh laakiin horumarka dhaqaale iyo inaad badaha aad mucaamil aad ku gaarta cilaaqaaday leedahay umaanaanan diidin laakiin dhulka soomaaliyeedaan qaadanaa si meel aan maro oon badda u gaaro aan u helo markaan badda gaarana intaasaan haddana badda leeyahay maya waan diidna taas mana dhacayso wakti ha isaga dhuminina ma dhacayso sii kala fogaansho iyo uurku taallo iyo nacayb iyo waan annaga iyo etoobiya lix boqoloo sano taariikhaa naga dhexayso lixda boqoloo sano taariikhdaana taariikh qurxoon may ahayn taariikh jihaad iyo kursayd iyo maxaasilibiyiin iyo balaayo ku salaysan ay ahayd sagaashankiiaan u haysanay annaga soomaali haddaan nahay taariikhdaas inay soo gabagabowday markii maxamed siyaad barre iyo mengiste xayle maryam ba ay dalka ka carareen labadii dowladoodna ay dumeen taariikhdaas lixda boqoloo sano soo socotay waxaan u haystaa meeshaas inay ku dhammaataan annaga soomaali haddaan nahay u haysana etoobiya hal kooxaa ku guulaysatay dalka dhan inay qabsato waana qabsatay saddex sano gudahood dalka dhan dib u dija annagaa hal koox kuma guulaysaneen dhowr kooxoodaa ku guuysatay waqti dheer ay nagu qaadatay war taariikhdaas boggaas annaga soomaali haddaannaha waa iska laabnay bog cusubaan furnay xuduudo iyo dhul iyo haddii laysku sheeganayo annagay ahayd inaan sheegano waxaan leenahay war hadda caalamku wuxuu soo gaaray heer xuduudoyba xataa laga maarmo oo laysku wada socdo oo adduunyada qaarkeed dadka meeshaan fadhiyahay in badanoo kamid a yurub ay ka yimaadeen oo baasboor yurub ay sitaana yurub gees intaad ka gasho geeska kale inaad uga baxaysa adigoo xuduud gaara iyo wax gaara iyo meel gaara oo lagugu celiyey markii arrimaha amni iyo wax lamida laga yimaada aadan arkaynin war sida aan rabnaahay annaga waa sidaas dowladda etoobiya iyo hoggaanka etoobiya waxaan leenahay dhul soomaaliyeed dekadaan rabnaa waa koow annagaa dooranayna meesha aan ka rabno annagaa dooranayna sidaan u rabno idinkuna hayeena dhaha nama qabato nagama kiin qabato waxna qabto maaha mana ogolin hadday idin tustayna annagu ma ogolin miirka ha idiin soo dego aan wada hadalno dekadaha iyo sida waxa naga dhexay aan ka wada hadalno marka aad ka tanaasushaan dhulkaan aan nus qaadanayna dhulkii aan nus qaadanaya nin le annaga la hadli mayno wax nagala dhexeeya ma leh ka imaada kabacdi laba saddex afar shan dekedood dalka meesha maxaa laga hela waana noo socotay sheekada ah dekadaha jiro in jidad loo sameeyo dekado cusub in la dhiso annaga iyo etoobiya iyo dowlado kale iyo ururo caalami ah waa bilowna sheekadaas hal maraa boqolboqol boqol iyo sideetan digri ay nasiibdara saaxiibadan iswar isleexiyeen kasoo noqdaan leenahay cadaawad kale iyo xumaan kaleo naga dhexaysa ma jirto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha soomaaliyeed ee nooga yimiday dalalka dariska ah jabuuti etoobiya kenya intaba xafiladan iyo weyneyntan nagala soo qayb galay waa ku mahadsan yihiin soomaaliduna intaasay isu tahay dowlado iyo xuduudo iyo calamo iyo xataa hana dhex yaalaano laakiin weli soomaaliyaan nahay ma kala maqnaanayno magacyadan doona haddii oo nin soomaaliya oo maraykana iyo mid ingiriisa iyo mid swedisha oo dalka imaado oo joogo mid kenyatiya iyo mid jabuutiya mid ethoobiyaana inuu yimaado maxaa diidaya marka taasi howl oo hadda oo muxuu ahaay dhib gaara nagu haysa ma laha laakiin siyaasadda dowladda etoobiya ay qaadatay ay ku taagan tahay waa diidannahay waana sheegnay waxaan u diidannahayna waa sheegnay hadda banooniga marka garoonka dowladda etoobiya u dhex yaallaa ayadaa siday uga jawaabaysaan rabnaa inaan sugno dhib kale ma jiro mar kale madaxweyne saciid madaxweyne ku-xigeen ilyaas guddoonka baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka muddulaha dhammaan waxaan leenahay hambalyo munaasabadda caleemasaarka oo ka dhacday xarunta madaxtooyada puntland ayaa kusoo gabagabowday jawi degan waxaana la filayaa in habeennimada caawi ay dhacdo munaasabad tan ka ballaaran oo lagu soo bandhigi doono suugaan kala gedisan khudbado ay jeedin doonaan siyaasiyiinta waxgaradka dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan faadmo yaasiin jaamac v o a garowe